doonto ayuu ka mid yahay iyo sidoo kale meelo badan oo isugu imaan doonaan community centerska waxaa iska kaalmaysan doona maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale hay-adda qaxootiga ee u n h c r oo maanta nagala jooga komishanarka inoo imaan mashruucan saas ayuu ku saabsan yahay shan dugsi kuma filna baahida ee magaaladan caruurta ay u qabaan inay iskuul aadaan sideed rabtaan inaad caruurtaas ku soo xulataan waxaan rabaa inaan caddeeyo runtii shan dugsi waa run kuma filna laakiin waxaa xaqiiqo ah shan dugsi oo lacagla'aan hore looma arki jirin hadafka ugu weyn waxay tahay waa shan waa shan shan iskuul oo lacagla'aan ah oo ardayda ilmaha yararka wax lacaga aysan jirin oo dugsi hoose dhexe iyo sare ah maadaama shan ay tahay hadafkeennu wuxuu ahaa in la helo degmo walba iskuul lacagla'aan ah maanta waxaan haysanaa saddex degmo saddex iskuul ayaan ka hirgelinay oo lacagla'aan ah sidaa darteed waa ku sii socon doonaa insha allah muddada aan joogno way koobnay hadda intaan soo joognay haddana annagoo suurtagelinay shan iskuul in la dayac tiro lacagla'aan ay noqon doonaan hadafkeennu waa inaan ku gaarna aan helnaa degmo walbo ilaa ay ka gaarto inay noqoto in la dhaho degmada iskuulaadka waa ku bateena meel kale hala geeya waa wadi doonaa unhcr waxay idinka caawinaysaa inaad ee, dhismihii iyo dayactirkii waxaa lagu eedeeyaa dowladda howlaha la bilaabo inaysan sii soconin sideed rabtaan inaad iskuullada ay lacagla'aan u sii noqdaan ay u sii socdaan waa mahadsantaha runtii annaga waxyaabaha aan ka duulayna waxay tahay maadaama dadka canshuur laga qaado gaar ahaan dowladda hoose ay dadka la macaamusho ummadda canshuur looga qaado gobolka banaadir waxay xaq u leeyihiin inay canshuurtooda ku laabato hooyada caanaha gado hooyada muufada gado qofka baabuurka wado kirishbooyiga qof kasta canshuur dhiiba maanta waxaan xaqiijinaya lacagtiisa inay ku laabato sida ugu wanaagsan ugu laabanaysana waa ubadkooda inay waxbarasho helaan system waan u sameynay wax joogtayn ah maaha wax biri dhammaanaya si kasta isbeddel u yimaado waxaan xaqiijinaynaa inuu noqdo maamul inuu noqdo iskuul inuu noqdo horumar oo ummadda ay ka qayb qaataan marnaba aan istaagin unhcr waxay qayb ka qaatay dayactirka iyo dibudhiska laakiin maamulka gobolka banaadir wuxuu joogteeyey ku daray miisaaniyadiisa sanadka uu ku daray in iskuulaadkaas shanta iskuul macalimiintooda waxbarashadooda uu kafaalo qaaday si loo xaqiijiyo caruurteenna ubadkeenna yararka inay helaan waxbarasho lacaglaana gabadhii wiilba iskuullo badan oo magaaladan ku yaala oo dowladdu ay leedahay si gaaraha loogu shaqaystaa caruurta dhigtana lacagay waalidkooda ka bixiyaan maxaa idinkaga qorshaysan waa mahadsantahay horta runtii wallahi aaday nasiib darro u tahay laakiin haddana maalin meel baa laga bilaabaa waxaan annaga ka bilaabaynaa hadda kuwa aanan cidna isticmaalin ee dayacan inaan dayactirno aan ku dadaalno kuwa ee dowladda ay leedahay dad kale ay haystaan laba waajib baa nooga furan marka hore waa waajib moral ayagu saaran yahay qofka privateka ee meeshiisa dhistay ee asaga samaystay ee wixiisa samaystoo gooniga ah lacagta uu qaada mid lamid inaa qaadid waa ayaan darro waayo waa inaad ummadda u turtaa boqolkiiba konton akar haddii kan kale toban dolar uu qaado maadaama dugsi dowladda ay leedahay aad ku jirtid waa inaad ko shan dolar ka dhigtaa oo boqolkiiba konton aad raqiisaa waajib kale saaran waxay tahay inay xurmeeyaan magacyadii taariikhda lahaa ee iskuulaadka ay lahay aysan bedelin magacyadii taariikhda ahaa haddii magac la bedelayo dowladda iskale madaxweynaha iskale magac haliyey ah taariikhle in lagu bedelo laakiin aan lagu bedelin magacaan soomaali taarikh ku lahayn dad badan oo barakacyaal ah iyo qaxooti dibadda ka soo laabtay oo aan qarash badan haysana magaaladan ku nool mashruucan siduu u beegsanaa mashruucan runtii dadka ma kala saaraya ummadoo dhan uu siman yahay qof walbaa ka qayb qaadan karto waxaan ku dhiirigelinaa annaga hadda markaan dadka la hadlaya waxaan ku dhiirigeliyaa gabar wiilba in mashruucan ay ka qayb qaataan nooma kala saarno qof walba muqdisho ku nool waxaa tahay muqdishaawi meeshaa doonta joog meeshaa doonta deganaaw degmada deganaaw xaafad deganaaw ama meel yaro oo